alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira waa dersigii afar iyo labaatanaad ee ka mid ahaa duruusta kitaabu towxiid wuxuu ka bilaabmayaa masaa'ilka baa-u shafaaca qaala raximah llahu tacaala fiihi masaa'il baabka masaa'il baa laga faa'iideysanayaa buuri alulaa masalada koowaad waa tafsiiru laayaat waa aayadaha qur-aanka fasiristooda dhammaan waxay tusiyeen shantaa aayadood ee mualifku raximah allahu tacaala baabka uu ku keenay ana shafaacata milkun lilahi subxaana wa tacaala duuna axadi siwaah wa annaha laa takunu liaxadi ila biidni illah shafaacada inuu ilaahay iska leeyahay cid kalena aanay lahayn cidina inaanay shafaaco qaadi karin hadday shafaaco qaadana shafaacadana waxba tarahayn ilaa ilaahay subxaana wa tacaala u idmo wa milku llahi subxaana wa tacaala lishafaacati daliilu calaa annahu laa yastaxiqu alcibaadata ila huwa ilaahay shafaacada inuu leeyahayn waxay daliil u tahay kelidii inuu cibaadada xaq u leeyahay wa cadamu milki lmakhluuqi lishafaacati daliilu calaa buطlaani cibaadatihi makhluuqu inaanu shafaaco lahayn oo aanu shafaaco uu la madax bannaan yahay uu iska bilaaban karaa aanay jirin waa daliilu calaa buطlaani cibaadatihi cibaadada la caabudaa inay baatil tahay ayaa arrintaasi daliil u tahay athaaniyatu masalada labaad sifatu shafaaca shafaacadii sifadeeda shafaacadii almanfiyati ee la diiday shafaacada la diiday saynu sheegnay waa laba nooc shafaacatu macbuudaat lmushrikiin mushrikiintu kuwii ay caabudayeen inay shafaaco qaadaan waa la diiday washafaacatu lilmushrikiin mushrikiinta in loo shafaaco qaadana waa la diiday markaa shafaacada la diiday waa shafaaca alatii lam tatawafar fiiha shuruuط shafaaca waa shafaacada aan laga helin shuruudii shafaacada athaalidau sifatu shafaaca shafaacadii sifadeeda shafaacadii almuhbatati ahayd mid la sugay oo inay dhacayso qur-aanku uu sheegay wa hiya ashafaaca biidni اllahi wa ridaahu liahli اtawxiid ashafaacatu biidni illahi wa ridaahu liahli tawxiid waa shafaacada lagu shafaaco qaado ogolaanshaha ilaahay iyo raalliaanshihiisa ee cidda loo shafaaco qaadayaana ay yihiin ahlu tawxiid ay yihiin alraabicatu dikru shafaaca shafaacadii sheegisteeda shafaacadii alkubraa ee weyneyd wa hiya shafaacatu nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam liahli اlmowqif liyuqdaa baynahum shafaacada uu rasuulku u shafaaco qaadayo dadka garoonnada qiyaamo taagan si loo kala xukumo wahiya shafaacatu nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam liahli اlmowqif liyuqdaa baynahum wa hiya buu yihi shafaacadaa weyni almaqaamu lmaxmuud weeye waa maqaamka cidda istaagta la mahadiyo ee ammaanu ku mutaysto marka shafaacadu maqaamu lmaxmuudkuma shafaacadoo qura maya asa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuuda almaqaamu اlmaxmuudu acamu min ashafaaca maqaamu lmaxmuud waa ka macno ballaadhan yahay shafaacada marka markuu mualifku leeyahay wa hiya shafaacada weyni ee nebigu u shafaaco qaadaya ahlumowqifka waa almaqaamu lmaxmuud ay min min almaqaami lmaxmuud min almaqaam almaxmuud maqaamulmaxmuudka ayay ka mid tahay oo qeyb ay ka tahay alkhaamisatu sifatu ma shaygii tilmaantiisa yafcaluhu uu samaynayo nebigu sala allahu alayh wasalam annahu laa yabda weeye ku bilaabi maayo bishafaacati shafaaca qaadun ku bilaabi maayo bal ysjud wuu sujuudaya lilahi buu sujuudaya oo wayaxmadu rabbahu ilaahay buu ammaanaya faida udina marka la fasaxo lahu isaga shafaacada loo fasaxo shafaaca markaasuu shafaaco qaadaya wa hada daliil calaa anahu laa yamliku shafaaca taasina maxay daliil u tahay shafaacada inaanu isagu lahayn liannahu low kaana yamlikuhaa labada'a biha hadduu nebigu shafaacada iska leeyahay markay dadku idhaahdaan ilahay nooga shafeeco qaadba markaaba uu bilaabi lahaa laakiin muxuu samaynayaa ilahay buu sujuudayaa ilahay buu ammaanaya walaa yashfacu xataa yu'dana lahu bidalika mana shafeeco qaadayo ilaa loo ogolaado fahada daliil calى ana shafaacata milku lilah walaysat milka lirasuuli اllah wala ligayrihi taasi waxay daliil u tahy shafaacada inuu ilaahay leeyahay oo rasuulka calayh الsalatu asalaam iyo cid kale toona aanay lahayn waxay culimada fiqigu ka hadlaan anahu laa yushracu ataqarubu ilى اllahi subxaanaه wa tacaala bisujuudi mufrad ila ida kana sujuuda tilaawati aw sujuuda shukrin waxay tilmaamaan sujuud qura oo salaadaan ku jirin inaan ilaahay loogu dhowaanan lagu caabudin annahu laa yutaqarabu ilى اllahi bsujuudi mfradi fi gayri salaa ila ida kana sujuuda tilaawati aw sujuuda shukrin labadaa marka laga reebay sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukr iyagoo aan salaada ku jirin ilaahay subxaana wa tacaala waa lagu caabudi karaa sujuud salaad ku jirtana ilahay waa lagu caabudaa marka sujuudan uu nebigu calayh الsalaatu wasalaam intaanu shafaaco qaadin uu sujuudayaa salaad kuma jirto marka kayfa saarat mashruuca siday u noqotay mid la ogol yahay waxaynu leenahay hada fi laakhira arrintaasi aakhiray dhacaysa wa naxnu fi dunya mutacabaduuna bilaxkaami sharciya laa bima sayaqacu fi laakhira inaguna addunyada intaynu joogno waxaynu ilaahay addooma ugu nahay aynu ku caabudaynaa axkaamta laynoo sharciyey oo ay ka mid tahay sujuudaan salaad ku jirin inaan ilaahay lagu caabudin ilaa sujuudu tilaawa oo sujuudu shukrin mooyaane ilaahay kuma caabudayno oo addooma uguma nihin waxa aakhiro dhici doona ee laynoo sheegay walihaada waxaa khalada waxa dadka qaarkood ay sameeyaan oo ah markay cid sujuudda barayaan inay iska sujuudaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabada salaada barayey rukuuc gooni uma tusin aan salaada ku jirin sujuudna gooni uma tusin bal rasuulku calayhi salatu wasalaam wuu tukaday si rukuucdiisa iyo sujuuddiisu ay u dhacaan salaada dhexdeeda waayo rukuuc kelideeda salaadaan ku jirin iyo sujuud kelideedao salaadaan ku jirin ilahay laguma caabudo asaadisatu man ascadu nnaas dadka yaa ugu guuleysan og bihaa shafaacada nebiga calayh isalatu wasalaam shafaacadaasina waa shafaaco khaasa oo shafaaca alkubraa oo nebigu u shafeeco qaaday dadka garoomada qiyaamo taagan taasi khaas kuma ahlu tawxiidka bal hiya lijamiici ahli lmowqif dadka garoomada qiyaamo taagan oo dhan baa uu nebigu u shafeeco qaadaya ee tan uu leeyahy man ascadu nnaasi biha waa shafaaca khaasa waa shafaacadii fi istiftaaxi baab iljanna iyo shafaaca liahli اlkabaa'ir aladiina dakhaluu الnaar waladiina ma dakhaluuha liyanjuu minha washafaacatu liman dakhala اljannata lirafci darajatihi fiiha shafaacaadka noocaasa ayay su-aashani ku saabsan tahay cidda ugu guulaysan ogi waayo ahlu tawxiid walikhlaas nabiga markii su-aashaa la weydiiyey muxuu yihi man qaala laa ilaha ila اllah khaalisa min qalbihi asaabicatu anaha laa takunu u ahaan mayso shafaacadu shafaacada janno lagu gelayo ama naar lagaga soo baxayo ama derajo sare oo jannada ku taa lagu gaadhaya liman mid u ahaan mayso ashraka billah ilahay u shariik yeelay ilaahay baa sheegay shafaaco ay ku intifaacaan oo ay naar kaga badbaadaan ama kaga soo baxaan ama janno ay ku galaan mushrikiintu inaanay lahayn faqaala subxaana famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin qala tacaalى ma liلظaalimiina min xamiimi walaa shafiici yuطaac aalimiina mushrikiinta looga jeeda athaaminaةu bayaanu xaqiiqatiha shafaacada xaqiiqadeeda caddaynta la caddeeyo xaqiiqadeedu waa maxay waxaynu ku soo aragnay alqawaacid اlarbaca an allaha yatafadalu calى ahli اlkhilaas waa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaysanayo dembi dhaaf iyo darajayn dadka ahlu tawxiidka ah fayakfiru lahum wayarfacu darajaatihim biwaasitati ducaa'i man adina lahu an yashfac fayakfiru lahum ilahay waa u dembi dhaafaya wayarfacu darajaatihim darajooyinkoodu kor u qaadaya biwaasitati ducaa'i man adina lahu an yashfac isagoo ilaahay dembi dhaafka iyo derajayntaa sabab uga dhigaaya ducada uu duceeyey miduu ilaahay u ogolaaday inuu shafaaco qaado liyukrimahu wa yanaala maqaama almaxmuud si kaana ilaahay ugu karaameeyo ugu maamuuso shafaaco qaadka almaqaam almaxmuudna uu gaadho qaala raximah llah baabu qowli llahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu baabiyey ilaahay uu yidhi inaka laa tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa baabkani afartii baabe aynu nidhi sheekhu wuxuu ku sheegay dalaa'ilu atawxiid wa butlaan ashirk ka u dambeeya weeye maqsuudkiiyo ujeeddada baabkeenna kama foga maqsuudkiiyo ujeeddadii laga lahaa saddexdii baab ee ka horreeyey taasoo guud ahaan ahayd ana min dalaa'il atawxiidi wa butlaani ashirki kmaal اkhaaliqi kamaal اlkhaaliqi wa qudratahu wa naqصa اlmakhluuqi wa cajzahu waayo baabkan markaa maqsuudka gaarka laga leeyahy kaa guud marka laga yimaado waxa weeyaan fiihi daliil ama bayaanu daliil min adilati الtawxiid maqsuudka laga leeyahy waa in la caddeeyo daliil kamida adilada tawxiidka bطlaan shirk iyo baadilnimada shirkiga daliilkaasi waa maxay wa huwa kownu nabiyi salى اllahu alayh wasalam laa yamliku hidaayata axad daliilkaasi oo ah nebigu calayh salaatu wasalaam cidna inaanu hanuunin karin walaysa biyadihi nafcun walaa durun waxtar iyo waxyeelo midnaba inaanu gacanta ku hayn ana nabiya laa yamliku hidaayata axad kownu nabiyi laa yamliku hidaayata axad walaysa biyadihi nafcun wlaa durun wa hada daliilu calى anahu laa yastaxiqu shaya min alcibaada mar haddaanu waxtar isagu ahayn waxyeelana aanu difaaci karin cidna aanu hanuunin karin maxay taasi daliil u tahay anahu laa yastaxiqu shaya min alcibaada inaanu cibaado xaqu lahayn wa inamaa yastaxiquhaa alrab اlkaamilu alqaadiru calى kuli shay yaa cibaadada xaqu leh rabbiga dhamayska tiran wax walba awooda marka baabka mualifku raximah llahu tacala wuxuu ku sheegay aayad iyo hal xadiid labaduba maxay tusinayaan inaanu nebigu calayh salaatu wasalaam waxtar iyo waxyeelo midnaba isagoo aanu hayn walihaada axadna inaanu isagu hanuunin karin axad ilaahay aanu hanuun la doonin ma hanuunin karo axad ilaahay hanuun la doonayna ma lumin karo isagu wasaynu kusoo aragnay baabkii hore laysa laka min alamri shay oo shaniga iyo arrinka addoomaha xagga hanuunka iyo lumitaanka iyo janno inay galaan iyo naar inay galaan rasuulku calayhi salatu salaam waxba kuma laha alamru kuluhu lilah arrinka addoomaha o dhan ilaahay subxana wa tacaala isaga ayaa iska leh mualifku raximah llahu tacaala maqsuudka baabka wuxuu u sheegay xaqiijintiisa laba daliil adaliil اأwl waa qowl اllahi tacala ilahay uu yihi inaka adigu nebi maxamedow oo khitaabkii hadalku wuxuu ku wajahaya nebi maxamed laa tahdi ma hanuunin kartid man axbabta ka aad jeclaato isaga ama aad jeclaato hanuunintiisa walakin allaha yahdi man yashaa lakiin ilaahay baa cidu doona hanuuniya wa huwa ilaahay aclamu isagaa cid walba uga ogaal badan bilmuhtadiin ee bilmustaxiqiina lilhidaaya kuwa mudan hanuuninta aayaddan sida ay u tusinaysa maqsuudka baabka way caddahay waju dilaalati ilaahi calaa maqsuud ilbaab waxa weeye ma fiiha min altasriix biana anabiya laa yamliku nafcan walaa duran liaxad waa waxaa lagu caddeeyey dhexdeedu aa nebigu waxtar iyo waxyeelo qofnaba inaanu uhayn xayثu lam ymlik hidaayata man axaba waayo ciddii uu jeclaa hanuunintooda nebigu calayh isalaatu wasalaam ma ma hanan walaysa lahu qudratun calaa dalik manaa awoodna umala arrinta noocaasiya ciddii uu jeclaa inuu hanuunin kari waayey oo awood aanu u lahayni maxay daliil u tahay daliil calaa annahu makhluuqun marbuub laysa lahu qudratun taama inuu yahay mid la abuuray oo rabbi loo yahay oo awood dhamaystiran aan lahayn wa hada daliil calى anahu laa yastaxiqu اlcibaada isna waxay daliil u tahay inaanu cibaado xaq u lahayn wainama yastaxiqu اlcibaadaةa man biyadihi الnafcu wاduru wa hidaayaة اlkhalq waxa cibaado xaqu leh ka waxtarka iyo waxyeeladuba gacantiisa ay ku jiraan hanuuninta khalqiga iyo lumintoodubana gacanta ay ugu jirto aayaddan markaa sida ay yidhaahdaan shuraaxdu sulaymaan ibn cabdillahi iyo cabdiraxmaan ibn xasan iyo cabdiraxmaan ibn qasim iyo sheekhu wuxuu ku radinayaa cubaad lqubuur kuwa xabaalaha caabuda ee aaminsan ambiyada iyo saalixiintu inay wax tari karaan waxna yeeli karaan ama waxyeelana ka difaaci karaan sidaa awgeedna cibaadaad ilaahay xaq uu leeyahay iyaga daraaddood u sameeya marka aayaddan uu ku radiyey sheekhu oo tusinaysa cid kala daaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam annahu laa yamliku duran walaa nafcan inaanu waxtar iyo waxyeelo midnaba aanu haynin xaytu lam yamlik hidaayata man axaba waayo cidduu jeclaa inay hanuunaan waa hanuunin kari waaya nebigu calayhi salatu wasalaam taasina waxay daliil u tahay inay yihiin ambiyada awliyada iyo saalixiintu addoome ilaahay ogaalkooda iyo awooddooduba ay xadidan tahay in iyaga markaa cibaado loo sameeyaana ay tahay shirki cidda cibaadada xaqa u lihiina uu yahay allah subxaana wa tacaala ay addoomaha u yihiin waxyaabaha uu tilmaamay waxaa ka mida sulaymaan ibn cabdillaahi ninka wadaadka la dhaha buusiri waa nin shaacira madaayixna le qasaa'id uu nebiga calayhi salaatu salaam ku ammaano laakiin qaarkood uu huluwi ku jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku talax tago xadkiisa uu dhaafiyey markaasaa wuxuu odhan yaquulu qaa'iluhum albuusiiri fii xaqi rasuuli illaah faina min juudika addunyaa wa darataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami waxaa ka mid ah hadaladooda buu yidhi hadalka uu yidhi buusiri nebi maxamedo waxyaabaad ku deeqday waxaa ka mid ah adduunyada oo dhan iyo dengeladeeda oo aakhiro ah cilmigaagana waxaa ka mid ah oo qeyb ka mida ah cilmiga lowxulmaxfuudka ku qoran ee qalinku uu qoray wa juzun min cilmi nebiyi buu leeyihi marka nebigaa adduunyada iyo aakhiraba leh oo dadka ugu deeqay nebiga cilmigiisuna inta xataa lowxulmaxfuudka ku qoran uu ka ballaadhan yahi oo inta lowxulmaxfuuda ku qorani waa in ka mida uun cilmiga nebiga calayh isalatu wasalaam markaa sifaatkii ilaahay ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiyey waa burdaha ayaa saas ay ku qoran tahay soomaalidu ay diin u haystaan iyo qur'aan qaarkood aanay kala aqoon qur'aanka iyo gabayga noocaasa haddaad tidhahdo burduhu waa maxay waxay ku odhanayaan dee burduhu waa qur'aanka anaaba qaar weydiiyey nin baa anagoo gaari saaran beri kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii ayuu sigaar shiday san ku war sigaarkay naga baktiye wayna dhibayahay markaasuu uhi idinka wadaadada sigaarka ma burdaa laydinkaga akriyey markaasaan ku uhi burduhu waa maxaysuu de waa qur-aanka marka heerkaasay gaadheen waaye almuraadu bilhidaaya almanfiya hunaa hidaayat tawfiiq hidaayada nebiga loo diidee la yidhi inaka laa tahdii waa hidaayadee waa hidaayat tawfiiq hidaaya tawfiiq waa maxay waa khalqu lhudaa fi lqalbi waa in hanuunkii qofka qalbigiisa lagu abuuro wa taxwiiluhu min adalaali ila alxaq wa taxwiiluhu min adalaali ila alxaq oo qofka lumitaanka laga soo wareejiyo xaqa loo soo wareejiyo wa tasdiiduhu calaa siraati illahi almustaqiim laguna toosiyo wadada ilaahaya toosan wa tahbiituhu calayh oo qofka lagu sugo siraadka ilaahay hidaaya tawfiiq waa maxay khalqu lhudaa fi lqalbi hanuunka qofka qalbigiisa in lagu dhex abuuro wa taxwiiluhu min adalaali ila alxaq oo lumitaanka iyo baadiyowga laga soo wareejiyo oo xaqa loo soo wareejiyo wa tasdiiduhu calaa siraati illahi almustaqiim oo lagu toosiyo wadada ilaahaya toosan wa tahbiituhu calayhi oo laguna sugo man ymliku hada الnوع min الhidaayة hidaayada noocaas ayaa iska leh oo dadka siin kara ilahi subحana wa taعaalى dadka quluubtooda waxaa hanuun gelin kara ilaahay oo qura lumitaanka ay ku sugan yihiin waxa ka xawili karo ka wareejin kara xaqa u wareejin kara ilaahay oo qura wadada xaqa waxaa ku toosin karo xagta u saari kara ilaahay oo qura waxaa xaqa ilaahay uu waafajiyey inay ku sugnaadaan awood u leh oo ku sugi kara allah oo qura intaa midna rasuulkii cid kala toona ma awoodo dadka xaqa waad u sheegi kartaa laakiin hanuunka qalbiga uma gelin kartid oo kuwa aqbala aduu kama dhigi kartid nebiguna kama dhigi karo cid kalena kama dhigi karto ilahay baa ka dhigi karaa lumitaankana kama soo rari kartid oo hanuun uma soo rari kartid waddada xaqaa kuma toosin kartid kuwa ku toosan kuma sugi kartid adigu marka hidaayada loo jeedaa ee la leeyahay nebi maxamed oo ma lihid waa taas waa hidaaya tawfiiq wa ama hidaayat lirshaad whiy bayan اxaqi wاdilaalaة عalayhi ama hidaayaة اirshaad miya hidaayada la dhahdo hidaayada toosinta iyo tusida wahiy hidaayaة اirshaadku waa bayaan اxaq wاdilaalaة عalayh xaqa in la cadeeyo oo dadka la tuso fahiy haabitaة likuli murshidi ilى اxaq hidaayaة اirshaadkaasiyay u sugan tahay mid kasta oo dadka xaqa u tilmaama min rasuuli wa caalimi wa daaciyati oo rasuula caalima qof daaciya kama qaala tacala wainaka latahdi ilى siraaطi mustaqiim nebi maxamed ilahi maruu ka hadlayay muxuu yihi nebi maxamed dadka waxaad ku hanuuninaysaa waddo toosan hanuunkaad qalbiga u gelinaysaa lumitaankaad ka raraysaa xaqaad u raraysaa maaha ayaddan macnaheedu macnaheedu waa maxay dadka waxaad tusaysaa ood u cadaynaysaa wadada toosan walihaada labada aayadood iska hor iman maayaan inaka laa tahdi man axbabta iyo aayaadka la midka ah sida laysa calayka hudaahum walakin allaha yahdi man yashaa iyo wallahu yahdi man yashaa waxay ka hadlayaan hidaayatu tawfiiq aayaddan wainaka latahdi ilaa siraaطi mustaqiim iyo kuwa la midka ahayna waxay ka hadlayaan hidaayat اdilaalati wاlirshaad wa bayaani اxaq taasina rususha iyo ciddii raacdayba waa u sugan tahay oo jacalnaa minhum aimata yahduuna biamrina lama sabaruu kanuu biaayaatina yuqinuun rususha iska daaye ilaahay wuxuu u sugay xataa aimada hormoodka waxa weeyaan xaqa ku ah ilahay subxana wa tacala u sugay marka aljamcu bayna alaayaat waa bibayaani ikhtilaafi nowci lhidaaya aayaadka waxaa lagu jamcin karaa in la caddeeyo nooca hidaayada ay ka hadlayaan inuu kala duwan yahay فالهdاية المنفyة عن رسuل اللh وعن kuل أحد هiy hidاية التوفيq والهdاية المثبتة لرسuل اللh ولكuل maن dعا إلى الحق هiy hidاية الدiلاaلة والإرشhاad mن أحببta تfsيirkeeda laba qwl baa ku jira in la ha mن أحببtahu kaad jeclaatay isaga eed u jeclaatay لqراabatihi inaad qراabatihiina ogeed مaحabadii طaبيiciga ahayd markaa iyo in la yidhaahdo man axbabta hidaayatahu kaad jeclaatay inuu hanuuno saasaanay ku fasireen aimo badan sida ibnu jariir iyo bakawi iyo sicdi iyo kuwo kalaba adaliil الthani qaala wa fi صaxiixi waxaa ku sugan can ibn اmusayib ibn musayib laga wariyey fi صaxiix bukhaari wa muslim wlafdu limuslim lafdigan uu kitaab tawxiid musanif ku keenayna waa lafdigii xadiidka muslim uu ku wariyey والxadيث bخarي وmسلم iبن المسyب waa سعيid iبن المسyب taabicigii markaa macruufka ahaa abu hurayrena xididka la ahaayee ina abi hureyre xaaskiisa ahayd سعيid iبن المسyب iبn xaزن ayaa la dhahdaa عan abihi buu ka wariyey oo musyب iبn xaزنa qaala wuxu uhi lama xadrat marka abihi waa صaxaabi musayب iبn xaزن waa صaxaabi lama xadarat maray ku soo xaadirtay aba aalibin abu aalib oo rasuulka adeerkii oo rasuulka soo koriyey markii dambena aada u difaacay alwafaatu ee calaamaat lwafaat calaamadihii geeridu geerida lafteedii maahee jaahu waxaa u yimi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam taasoo tusinaysa rasuulku siduu xil weyn isaga saarayey inuu xaqa gaadhsiiyo adeerkii abu aalib isla markaana aada ugu jeclaa inuu hanuuno wa cindahu xaal cindahu abu aalibna ay la joogaan cabdullaahi ibnu abi umaya iyo wa abu jahlin labadaa nin faqaala wuxuu uhi nebigu lahu abu aalib wuxuu ku uhi yaa camo adeero qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh kelimatan dheh waynu nasbinaynaa kelimatan waxay bedel ka noqonaysaa jumladda laa ilaha ila allah oo maquululqowla fii maxalli nasbi bay taalla laa ilaha ila allah ila qul maquululqowlkeedii weeyaane marka kelimatanna jumladda laa ilaha ila allah bay bedel ka tahay qul kelimatan inuu yidhi bay ka dhigantay kelmad dheh kelmaddaasi oo uxaaju aan markhaati kaco ay ashhadu laka adiga aan ku markhaati kaco bihaa sababteeda cinda allahi ilahay agtiisa faqaalaa waxay yidhaahdeen intaanu isaguba jawaabin labadii gaale ag fadhiyey lahu abu aalib waxay ku idhaahdeen targabu miyaad nacaysaa can millati cabdilmualib abbaa cabdilmualib diintiisii miyaad nici oo inankeer adeerka u tahay baad raaci faacaada calayhi nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu jumladii buu kusoo celiya ahayd yaa camu qul laa ilaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah faacaada iyaguna toodii bay kusoo celiyeen ahayd atargabu can millati cabdilmualib fa kaana wuxuu ahaa aakhiru ma wixii u dembeeyey ee qaala uu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib isagu diintii cabdilmualib buu ku dul sugan yahay ee calaa diini cabdilmualib waaba waa diiday an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaha ila allah faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi laastakfirana laka dembi dhaaf baan ilaahay kuu weydiin oon kuu weydiin maa lam unha canka ee can ilistikfaari laka intaan lay diidin inaan dembi dhaaf ilaahay kuu weydiiyo faanzla allahu caza wajala ilahay wuxuu soo dejiyey ma kaana linabiyi nebigii uma uma banaana iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay dembi dhaaf u dalbaan lilmushrikiin kuwa shirkiga ku dhintay walow kaanuu haba ahaadaan kuwaasi ulii qurbaa kuwa qaraabanimo ay qaraaba yihiin u saaxiibe alaaya wa anzla allahu ilahay wuxuu ku soo dejiyey fii abi aalib fii qisati abi aalib inaka laa tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin waayo xadiidkan waa tafsiru lilaaya aayaddii inaka laa tahdi man axbabta ayuu fasiraya cidda lala hadlaye la lahaa inaka inuu nebiga yahay buu caddaynaya cidda la lahaa laa tahdi man axbabtana inuu ahaa adeerkii abu aalib ayuu caddaynaya maqsuudka baabkana wuxuu utusinaysa ee aayaddu utusinaysay oo halka uu maqsuudulbaab daliilka uga yahay waxay noqonaysaa ma fiihi min bayaani cadami qudrati الnabiyi calى hidaayati camihi abi aalib ma fiihi min bayaani cadami qudrati الnabiyi salى اllahu alيyh wasalam calى cadami hidaayati camihi abi aalib wa waa xadiidka ku cad oo ah nebigu inaanu awood u lahayn ama aanu u yeelan adeerkii abu aalib oo inuu hanuuno aada u jeclaa inuu hanuuniyo walaa xatى nafcahu biاlistikfaar iska dhaaf inuu hanuuniye istikfaar inuu ku anfacaanu xataa awood u yeelan oo markuu bilaabay inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo de waa loo diiday ma kaana linabiy waladiina aamanuu an yastakfiruu limushrikiin walow kaanuu ulii qurbaa wa hada daliil calى anahu laa yamliku nafcan walaa duran liaxad taasina waxay daliil u tahay waxtar iyo waxyeelo uu la madax banaan yahay cidnaba inaanu rasuulku u ahayn wa hada yaqtadii an laa yucbad taasina waxay keensanaysaa inaan la caabudin wa inamaa yucbadu man yamliku dalika waxaa la caabudayaa cidda waxtarka iyo waxyeelada iyo hanuunka intaba iska leh xaqa u leh waayo xadiidka aynu ku yaro noqono lamaa xadarat abaa aalibin alwafaat geeridii baa kusoo xaadirtay haddaynu idhaahno geerida lafteedii qofka markay geeridu kusoo xaadirto adiladu waxay tusay inaan towbad laga aqbalahayn marka hadday geeridiba kusoo xaadirtay oon abu aalib towbad laga aqbalahayn muxuu nebigu tawxiidka ugu yeedhayey ma waxaan laga aqbalayn buu ugu yeedhayey qofka geeridu kusoo xaadirtay inaan towbad laga aqbalayn aayado badan baa tusiyey walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat xata ida xadara axadahum lmowt qaala inii tubtu laan kadalika fircoon maxaa lagu yihi alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin culimadu laba qowl bay ku leeyihin tafsiirka jumladdan lama xadarat aba aalibin alwafaat alqowl اlأwl waa in la yidhaahdo almuraadu qarubat wafaatuhu waxadarat dalaa'iluha wa calaamaatuha geerida lafteediba kusoo xaadirtay maaha waa maxay macnuhu qarubat wafaatuh geeridiisii baa soo dhowaatay waxadarat dalaa'iluha wa calaamaatuha calaamadihii inuu dhimanayo tusinayey iyo arrimihee taa daliilka u ahaa ayaa soo xaadiray wa kana dalika qabla almucaayanati wanazc wa kana dalika qabla almucaayana wannazc intaanu geeridii indhaha saarin oo nafka guran aanu gaadhin ayay arrintani dhacday waxaana taa u daliila muxaawarada oo qof nafti cunaa kaga soo ururtay oo naftu ay ka gurmaysaa dooda noocaasa miyuu geli karaa inuu nebigu calayhi salatu salaam la hadlo kuwani ay la hadlaan isaguna uu jawaabo dooda noocaasa ma geli karo marka inaanu xaalatulkarkara taagnayn oo naftu aanay cunaa kaga soo ururin laakiin qof ilgeeriyeed la unu ahaa ayay tahay tusinaysa wa min alculamaai man qaal xadarat wafaatuhu xaqiiqatan geeridiisii si dhaba usoo xaadirtayoo nafka guran iyo nafbax buu taagnaa marka muxuu nebigu uga yeedhayla qofka noocaasa towbad lagama aqbale qaaluu hada khaasun liabi aalib se isagoo mushrikaba khasaa'istiisa ay uga mid tahay inuu nebigu u shafeeco qaaday oo mushrik kaloo loo shafeeco qaadaya aanu jiri abu aalib mooyaane shafeecadaasoo ahayd fi takfiif alcadaab cadaabka in laga khafiifiyo inuu ka baxo naarta aan ahayn ayaa isaga oo naftu ka gurmayso hadduu toobad keeno in toobadiisa la aqbalaano isaga khaas ay ugu ahayd bay dheh labadaa tafsiirba waa la siiyey haddaad kutubu shuruuc alxadiid aad eegto sida ikmaal muclimka qaad ciyaad kadalika sharxu muslim nawowi fatxu lbaari wagayri dalik way sheegayaan labadaasi qowl ayib nebigu calayh isalaatu salaam wuxuu ku yidhi qul laa ilaaha ila allah umanuu sharixin sababtu waa maxay abu aalib horuu u yaqaanay macnaha laa ilaha ila allah oo in badan buu nebigu calayh isalaatu salaam u sharaxay wuxuu yaqaanay laa ilaha illah macnaheedu inuu yahay ikhlaasu alcibaada lilah wa nafyu shirk cibaada ilahi loo gaar yeelo shirkigana meesha laga saaro maxamedun rasul lah muxuu raacin waayey liannaha tabca likalimati laa ilaha ila allah abu aalibna waa yaqaano waa geray labadaas inaanay kala hadhi karin kalimatan uxaaju laka biha cinda allah ay ashhadu laka biha cinda allah tafaasiir kalaa la saaray lakin tafsiirkaasa ugu fiican kelmadan ilahay agtiisa markhaati kaaga noqdo maaha macnuhu inuu nebigu leeyahay ilaahay baan la doodaya oon la murmaya kelmadda aan kula murmaya macnuu saasimahaasuu yihi sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala yadkuruhaa xujatan laka kelmada aan sheego iyadoo xujo ku ah waayo atargabu can milati cabdilmualib ragiba haddii can ay ka dambayso waa nicitaan siaasay ku yidhaahdeen labadaa gaal walistifhaamu lilinkaari calayhi macnu waa maxay su-aashaas waraysi un maahee yani haddaad sidaa yeesho waad khaldan tahay bay ujeedaan oo diinta cabdulmualib aad ka tagto aada raacdo inan ka yar adeerka u tahay milatu cabdulmualibna waa maxay macnaheedu diinu cabdilmualib diinta cabdilmualib wamaada kana diinu cabdilmualib kana diinu diinu ahli ljaahiliya alqaa'im cala shirk wa cibaadat alawthan huwa calaa milati cabdilmualib isagu diintii cabdilmualib buu ku dul sugan yihi laba macnoba waa lagu fasiray inuu isaguba sidaa yidhi isaga laftiisu oo isagu uu sidii qof maqan oo kale oo uu ka sheekaynayo naftiisii uu ka dhigay waxaa kaloo dhici karta inuu isagu yidhi anaa calaa milati cabdilmualib laakiin raawigu ereygaa foosha xun uu carabkiisa ka dhowray oo qaabkan uu dhigay waanay fiican tahay oo waxay idhahdaan qofku hadduu ka sheekaynayo hadal xun oo cid kale ay tidhi waxa fiican hadalkii ciddii tidhi inuu u nisbeeyo oo hadal isagu aanu muuqaal ahaan u muuqan hadalkaasi miduu isagu yidhi faأnzl اllahu ma kana الnabiyu اladina amanu ystakfiru لmushrikiin ayaddaas inay qisada abu aalib kusoo degtay ishkaal baa ku sugan ishkaalkaas waa maxay abu aalib sida la isku waafaqsaye maku ku dhintay wa hadihi اlaayaة madaniya marka muddaa udhexaysa aayadda soo degisteedii iyo dhimashadii abu aalib iyo qisadiisa culamadu laba waji bay kaga jawaabeen in la idhahdo raawigu markuu leeyay faأnzl اllahu wuxuu ujeedaa mima tashmalhu hadihi اlaaya watadulu calayh qisatu abi aalib aayaddan waxyaabay koobsanayso ee daliilka ay u tahay qisada abu aalib baa ka mid a tacbiirka noocaasina wuu jiraa sida kutubta usuulu tafsiirka lagu sheego iyo in la yidhaahdo saxaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ku yihi maya sababtaa horreysay aayadduna way dembeysay wax dhibana ma laha in sabab mar hore dhacday aayadi mar dambe ay kusoo degto aayadda inaka laa tahdi man axbabta walakin allah yahdi man yashaa inay abu aalib kusoo degta iyadu waa biijmaci mufasiriin culamaau tafsiir dhammaantoodba way isku waafaqeen siduu yihi azajaaj qaal xaafid ibnu xajar lam takhtalif innaqalatu fi anaha nazalat fi abi aalib culimada wax soo naqliya iskumay khilaafin aayaddan inay kusoo degtay qisada abu aalib wallahu aclam waaxka bilahi towfiiq sal allahu calaa nabiyina mxamed